marka hore inaan kusoo dhaweeye meeshan maamad safiyo idris oo noo buraanburi doonta
waa mahadsantiin iga raalli ahaada waxaan ku wareejinaya walaashii qadro bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed Aan dhammaantiin waa idin salaamahayaa reer baston aan toban iyo afar iyo boqolka toban iyo afar iyo boqolka Ee, waxaan mahad u soo jeedinahayaa aan wafdiga lixaad kale oo noo imaaday waxaan mahad u soo jeedinahayaa gabdhaha boston oo shalay marti sharafka sameeyey waxaan mahad u soo jeedinahayaa culimadiinka ayaguna qur-aanka noo akhriyey waxaan mahad usoo jeedinahayaa aan ah, cabdulqaadir hindi oo isaguna qayb weyn ka qaatay iyo adeer nageeye iyo koox badan aan waa idin salaamay aan haddana waxaan samaynaynaa insha allahu tacaala lagu dheeraan mahayo maaragtay ta khudbada waktigu waa gaaban yahay laleeyahay qof walbana dad badanna waa dambeeyaan marka insha allah anigu waxaan ka hadlayaa ummadda soomaaliyeed hadda waxaa laga hadlayay jaamacado iyo cilmi iyo ummad wax iiga daran baa aniga jira waxaa iiga daran een, ummaddii soomaaliyeed iyo qarankii iyo caalamkii soomaaliyeed waxaan ka jeedinahayaa tix yar oo gabay ah tixdaas oo ah hoyaalay hoyaalay hoyaalay hoye hoyaalay hoyaalay hoyaalay hoye idinka diidayo diidayo nabadi diiday idinka diidayo nabadi diido nabadi diide inta inaane bahay idin qarabin toorsha qaarankiino soomaaliyay idinka diidayo diiday nabadiye idinka kado idinka dibaadido idinka dalshisheeyo doortayo qaarankii diiday idinka dalshisheeyo doortayo qaarankii nabadda diday inaane bahay idin cadibin toorsha qarankiino soomaaliyay idinka diidayo diiday nabadiye idinka agoontiyo idinka agoontiyo waayeelkii duurka jisaday idinka agoontiyo waaridkii jidadka jisiiyey inaane bahay idin cadibin tolsha qarankiino soomaaliyay idinka diidayo nabadi diiday idinka agoontiyo waaridkii jidadka jisiiyey idinka agoontiyo waaridkii bawdyaha dhigaye inaane bahay idin cadabin ragsha calankiino wasalaamu calaykum haddana waxaan kusoo dhaweynayaa madaxda sharafta leh wasalaamu calaykum